Wadooyinkan laamiga ee xaragga la ku jaray walba la ku hirgeliyey degmooyinka waa Beri, Xamar Jajaba, Garas Baaley iyo wadada Iskahiraasi degmooyinka Kaaraan iyo Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir iyadoo fududaay doonta in isdareerowga dadka iyo baabuurta. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyo xaragga ku jaray wadooyinkan cusub walina ku weheliyey gudoomiyaha gobolka Banaadir walina la ka dhisay canshuurta la qaadaye bulshada gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo munaasabada xaragjarka ku hadalaya faahfaahin kubii muhiimada wadooyinkan iyo indhata bulshada soomaaliyeed ee ku noola magaalada muqdisho mashruucii aan wadnay oo ah isku tashiga dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan maanta waddadii saddexaad oo aan saakay ilaa iyo hadda xaragjarkeedii aan taagannahay degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan wadda halbowlyo ah oo u dhaxaysay oo muddo badan burbursaneed mudana ra-iisul wasaare oo qofka maraba ama gabadha uurka leh markay martay baabuurka ama mootada saaran tahay xoogaa ilma deg dega ay ku dhixi jiray maanta waxay ku marayaan si niyad sami ah aysan welwel badan ka qabin inay wax ka soo gaaraan waddadan ayada ah taasina waxaa mas-uul ka ah mas-uuliyiintayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda soomaaliya oo isku duuban dhinihii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo xareyka ku jaray waddooyinkan cusub iyo sheegay intii waddooyinkan iyaga qayb ku qaada doonana horumarka ganacsiga fududeeyo kanisdareerowka dadka iyo baabuurta walina uu soo bogaadaya maamulka gobolka banaadir jidkaan quruxda badan ee la dhisay waxa uu ku qurux badan yahay inuu nadaaf inuu nadiif ahaado laakiin haddaynu bacda ku tuurno oo xasha yaroo maxaan ku dhahaa kaaniga yar aynu biyaha ka cabnaynu tu ku dhex tuurno oo aynu guriga qashinkaan ka soo saarna aynu ku dhex tuurno ku dhex daadinno oo aynu wax walba dee oo aynu iskaga aynu u marayno inay meel un dee waa qashin kuma aan ka dhiganno dee laamiga la dhisay waxba inoo tari maayo bilicna ma keenaayo waxaan u baahannahay inaan qaanuuno dhaqanka ah in la ilaaliyo nadaafadda waana mas-uuliyadda dadkao dhan waa mas-uuliyad wadaneed marka cid gaara guddoomiyaha keligiisu ma xisaarna guddoomiyayaasha waaxduhu ma xisaarna kuwa xaafadaha iyo maxaan ku dhahaa tabeelayaashu ma xisaarna booliisku ma xisaarna saxiix mas-uuliyad waa ka saaran tahay laakiin dadkao dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo sidoo kale waliba iyo shiidhiganaha wadooyin cusub oo laamiya la ka dhisi doona degmooyinka hodan iyo howlwadaaga ee gobolka banaadir